wax jecel wakhtigu waa ku badanyahaaye barakatooyo balamaheena soo guudhawe waxjecel bar waxjecel wakhtigu waa ku badanyahay barakatooyo balamaheena soo guudhawe
waa haga saaxiibayaal galab cudoon galab wanaagsan galab qurux badan ayaan hawadan galinahay saaxiibayaal markale deen gucushala markaad barnaamijka u iqbaali kartiin fariin wicitaanba waa far laba sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow markale deen guculushu waa far laba sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow barnaamijku galabta aad buu xiisa badayo markaasi dabcan uga bogadoonteen dhankaasiyo markaasi ruwaayadaha gabayada gaararada markaas oga guba doontaan inkastoo galabta markaasi waraaqada dhowra ee horteeda yaal markaasna gabayo aad u tiro badan ku qoran yihiin galabtana dhegeystayaasha barnaamijka uga qayb qaadan karaan sidoo kale uga qayb qaadan karaan sheekooyin markaasi gabay gaaraar markaas banaambur markaas dhegeystayaal barnaamijka aad ku qayb karta barnaamijka maadaama uu yahay murtida maadaalo aad ka qayb qaadan kartiin sheeko iyo markaasi gaaraar gabayo ay toqob dhegeystayaas qaad ku jiraan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum walaal soo dhawaaday oo ku bilaabay magaca xaafad naga soo wacayso waata walaal soo dhawoow codkaa sare u qaad dabcan adoo iska fogeynaya aaladaad naga dhegaysanayso barnaamijka galabta maxaa ugu tala gasha waa tahay gabay sida waa tahay dabcan waa abwaan aada u dacyar markaasina sugaantaba isdabadhigaba dabcan anigaba markaasi qeyroodaba sida markaasi sugaanta usurida wiilka markaasi waan kaga mahad celinayaa sida wacan maraka barnaamijka soo qeyb qaadatay dabcanna dhegeysala badanna qadka teleefonka ay soo buux dhaafinayaan wicitaan iyo weliba fariin ayay uqayb qaadan karaan dhegeystayaasha barnaamijka dabcan dhegeysaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum halo halo calaykum salaam waraxmat ulal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magaca xaafadda naga soo wacayso
walaakii kabad waan ku salaamay adigii dhegeystayaasha sharafta badan magaca hodan waaye haraala kaaga soo xariirayaa hodan soo dhawow galab wanaagsan ayaan ku leeyahay mar laba mar labaad mar saddexd aan kusoo dhaweynay dabcan barnaamijka kula socoto hodan dhankaas sheekada noo qaabilsanta galabta waa tahay soo dhawow n qisada laakiinse inaad markaas noo qishto tira qisada dhankaas bay kusaabsanta maxay tahay
sheekadu qiso maahan waxay kusaabsan tahay nin oday ah oo sagaashan jir camal adi waa tahay dabcan nin odayo sagaashan jiri kusaabsan tahay qisadu
ha waa tahay gudagal sheekadaada
walaalkii waa aragtay adiga dadku markay ilmo iska dhalaan oo waaweyn noqdaan inuu magacyo caadi iskugu yeeraan laakiin ninkan odayga ah xaaskiisa wuxuu ugu yeeri jiray magacyo cajiib leh sida gacaliso xabiibti waxyaabo lamid ah waa tahay
dadku marka way yaabeen maxadirwaan iyo odo intaas la eg inay xaaskaas magacaas ugu yeerto maxaa sababaa la dhah waa tahay
ninkan odaygaas wuxuu dhahay aniga wuxuu yidhi xaaskayga mar hore ilaa u dhaha magaceeda mar hore ugu yeer laadar waa ka xishoonaya abina weydiiyo waa tahay dabcan mar horean hilaamay magacaani laakiinse hadda magacaana soo xasuustuu leey
ha magacyada ina ugu yeer haasa qofku dha haddana waa ka baqaa dhayada weydiiyo waa ka xishoonaya haas waa tahay
marka walaalkay sheekada sasa kusoo guulgelaya waan kaga mahadcelinaya dhegeystayaasha sharafta badan qiimaha yarka darinta intooda soo badan codkina waa wataa hadda isoo tixgeli karto waa tahay dabcan gudagal codsigaaga
iyo walaalkay waxaa codsanayaa fanaaniinta sharafta badan kuwada luuqanayaan maslax carab kiw qaali qaali qalanjo iyo weliba qaalindadan ee heestii xamar cadeey
waa tahay walaalkaali aan kuusii doon doonaa haddii waktiga uu markaasi een noo saamaxo een saaxiibayaal een galab wanaagsan een galab cuddoon ayaan hawada ingaleenahay markaasi waraqadaha horteeda ayaa markaasi gabayo badan markaasi abwaan markaas soo qoreen ayaa horteeda ka muuqanaya markaasina dabcan haddaan insoo qosho een gabayga markaasi een gabayo badan markaasi nagu diyaar yihiin gabayga ay ka mid yihiin waa anida ninkii doonaa hadal ku deeqaaye een deegleyda sh- een shaaximana waa dalabka suugaaneeda dabcan een galabta waxay ka mid tahay een gabayada galabta barnaamij kusoo qaadan doona dhegeystaha xiga ayaan sii doonaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow adigoo ku bilaabay magaca xaafad naga soo wacayso
xaafadun ka soo waa xaafad haraalowa
waata walaal soo dhawow adigoo ku bila dabcan een gudagal een galabta maxaan usoo talgashay barnaamijka
barnaamijka a
dawooyo
waa tahay gudagal gabaygaaga
waa gudayo
een dabcanna waxaad moodaa een dhegeysahaasina uusan la socon een markaasi een barnaamijka een wara- markaasi gabayga u horeeya sa haddaan soo qabto ee galabta een ku saabsan markaasi een gabaygaana dabcan waa geeraar markaasi uu wiil soo qoray dabcanna dabcan loo soo qoray een markaasi qof markaasi aada ugu qaali ah een dabcanna gabaygaano markaasi een dhinacyo badan taabanaya markaasina markaad dhegeysataan ma dabcan rajeynaya la dhici doontiin marka een gabaygu markaasi aniga xataa marka akhrinayaban aad markaasi oo markaasi khushaco aan siri dabcan ereydaasaan markaasi u qurxoon markaasi la- ee laga soo taxadiya lasoo tooftiray Er, dabcan haddaan markaasi abwaanka soo qabto inkastoo codkiisaanan keeni karin laakiinse haddaan soo qabto gabaygu wuxuu leeyahay een dadku kale ayaa roon ama kale aqoon dheer ama kale asluub weyn een haddaan eed een la doonayn ama deeq ilaahay astaar ka taagnayn dadku eexkaa gelin inan yahay la-aanta dumar lama haweeyeen gabar lama ammaaneen jacayl looma ooyeen wuxuu yidhi geed beer udgoon iyo ku dhex yaal gubbaad dabcan wuxuu leeyahay ubax iyo ammaan filaay een ulihii madheerka limay ku yaalo ilwadu xareediyo naftu lagu ilaaway Adhe- wuxuu yidhi adhexdiyo dabcan wuxuu leeyahay dayaxoo iftiimiyo een arladoo dhan gaadho afar iyo tobnaadkii qarooxda aroortii een dhulka soo abaarto suubanayda i dhex joogtaay waxaa tahay adduunyada dhexda udubka hayso xoojiso adkayso of ogbaadsan weeye waa tahay qurux lama amaahdee ashir geenyo ugubeey een adhexdiyo lafdhabartiyo samabayda samab- wuxuu leeyahay dabcan qurux lama amaahdee ashir geenyo gubeey adhexdiyo lafdhabartiyo samabayda samabada agtoogdiyo ilaalada markaas wuxuu leeyahay liilaha halbowlaha wuxuu leeyahay eeba eebaba eebaba mudan arrintii culusaataba fudiyaheeda weeyaan naftu aamusnaantii limaansan weydo macaanay jacaylkii soo dhaafiyo uurko afka haysan waayo goortaan ogaadee arrimadu dilaacdee oodii ku leexshee dabcan wuxuu leeyahay axdi jaban abaalxumo kaa eegi maayo axdi jaban abaalxumo kaa eegi maayo waa tahay waxbaa ka dhacay dabcan galabta oo gabay markaasi laga soo taxadiray oo markaas inkastoona dabcan koob ku is istaagay laakiinse abwaanka dabcan ee marka aad baan uga mahadcelinayaa soo qoray een dabcanna ee dhankaasi way noo dhuman tahay markaasi ee kaalimaha suugaanta dabcan geeraro markaasi een way noo dhiman tahay laakiinse een dhegeystayaasha ayaan jecelahay inaan ka hormariyo een qaadka taleefanka soo buux dhaafinaya haddaan lambarka een dhegeystayaasha mar kale ugu celisho een lambarka markaasi ay uga qayb qaadan karaan fariin iyo weliba wicitaanba waa farlaba eber sideed een siddeetan iyo kow afartan iyo sideed waa farlaba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed dabcan een dhegeystaan haddaan siiyo wuxuu leeyahy asalaamu calaykum bahda radio codab gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka galadire een galab wanaagsan waa wuxuu leeyahay waa irshaado oo joogto leedahay xaafadda een guul jacayl een walaal wuxuu yidhi abwaanada een siyaax ayaan ka codsanayaa gabaydii ay imag gabayadii dabcan haddii ay maqlayso dabcan waa rajeynaysa yaxna galabta ku dhegeysanayso dabcan ay soo bandhigi doonto markaasi garaar iyo gabay dabcan waxay hayso galabtaba ay nala wadaagi doonto dabcan haddii waqtigu u saamaxo waa tahay dhigsa marka laada gu celsho lamarka barnamijka ka qaad karaan waa fura labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo ko waa fura labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow aday uqayb qaadan kartiin dabcan markaan haddaan dhankaas iyo gabayga haddaan soo qabto abwaanka markaasi abwaan gurbiye ayaan soo qabanayaa gabayga ay weerihiisu dabcan ay ka mid yihiin dabcan waanada ninkii doonana hadal ku deeqaayo deelayda shaaximan deelayda shaaximaniyo waa dalabka suugaaneed dabcan intaana ka hormarin abwaanka soo qaban dhegeysaa qad ku jira ayaan siinayaa allo asalaamu calaykum walaal soo dhawow adigoo ku bilaabaya magaya xaafad naga soo hayso dabcan dhegeysahaasi qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib usoo laba ayaan leeyahay si aad barnaamijka waqbi qaadato dabcan dhankaasi waxaan jecela markaana inaan aado dhankaasiyo abwaaniinta oo markaasi ayaan soo qabto ayaan jecelahay waxaan soo qabanayaa gabayga markaasi abwaan gurbiyo waxaan leeyahay ka bogsho
magaciisa waxaa la yidhahdaa kala dambayn weeyaaye waanadaa ninkii doonaya hadal ku deeqaaye deelayda shaaximana waan danabka suganta doorkii aad ka gabaydiyo hurfow duraansiga eebbe aniguna maqaalan ku daro dibu heshiisiibtaa cirkooda ay dhulkoodaad qulqulin diriir hillacay durdurbooya daraan iyo xabow ubaaxa sii daaye dalag baxay nibcado durka taldaha bannaan yaalla oo dawra iyo laandasho ubadkii daabaysay oo dawra iyo laandhasho ubadkii daabaysay oo awrku deebinayo dabarka loo gaabshay oo daraarta caanaha harkii geeda lagu daadsho oo subagu daafaa u yaal daga ninkii haystaa oo dhulku daxad wadayo hoosaantu duuminayso oo roobku geestuu ka do-o looga daabaguuro oo dariisiyo xigaaliyo layahay dana wada qaas oo dumariyo carruuriyo nin weyn diintu wada gaacee dalbalaaran innagoo degno daa'imna ugu beeray dadka soomaaliyeedow maxaa samaaha ku diiday dagaalada sokeeyiyo maxaa diifta idin saaray dugaaguba ma qaybsado hilbaha neef hadduu dilaayo diriirtiyo intuu ku jiro dawaaca gulguulka ama uu dabaaldegahayaa dafadu boobtahay dibna wuu shallaayaa wixii u dadaal maray ee ummaduna dastuuriyo hadday kala dambayn weydo nin waliba dantu leeyuhuu qori ku doonaaya walaalkii intuu soo diluu shilin dallaalaaya dalkiisa intuu soo gubuu dawarsii adaaya duhur baa la kala iibsadaa sida dibaaxiiyo damac baa ka gala maalinta kii dadka u xigay ee afartaa daliil abwaan marshiyo ayradee damadhe godaan degay midaan doonayiyo dibayii xidhandhe derbi adag difaacan la marin afarray diriirdhe dabiindhigaan atoosoo dub jiray dabiyo baasiindhe afar kalena dambaskii horiyo dabagalkiisii dhee duruufaha adduunka cilmiga laga dhex doortaay aboorkuba hadduu diriirsan yahay dudun ma taageen inkastoo dakana loo hayo dunidu goobaysa isku duubnido wuxuu ku muday dahru ammaankaasi
waa hagaag intaas sidaan uga soo laabto abwaanka dabcan abwaan gurbiye oo markaasi gabay ku saabsan kala dambeynta dabcan dhegeysanaya dhegeystayaashu inay markaasi aada u dhuuxeen dabcan dhegeysadii haddaan ugu celisho lamarkay barnaamijka uga qayb qaadan karaan waa furaa markaasi labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow markale haddaan ugu celisho waa furaa labo sagaashan iyo shan koob iyo toban sideetan iyo kow farin iyo weliba wicitaanba ayaad uga qayb qaadan kartaan saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoona hawadan waan ingal eeyahay dabcan dhankaas haddaan markaasi aado wicitaankan isaaq ku jira aan soo dhaweynaya hallo asalaamu calaykum walaal soo dhawow adigoo ku bilaabaya magaya xaafadda naga soo hayso magaca ku celi waad hodan soo dhawow n galab wanaagsan ayaan ku leeyahay dabcan barnaamijka waa la socotaa waa tahay gudagal n galabta maxaa barnaamij kusu tala gasha waa tahay gabay dabcan gabaygu muxuu ku saabsan yahay dabcan haddaa noo sii qishto aye waa tahay gudagal gabaygaaga waa tahay aada u mahadsan tahay n waa kaga mahad celinayaa n sida wacanad barnaamijka oo qeyb qaadatay n saaxiibayaal hagaag markaan waxaan jecelahay dhankaasi inaan aado n dhankaasyo riwaayadaha ayaan dabcan markaasi n markaasi n mid markaasi waxaa noo socotaa n mid ku saabsan n dabcan waa riwaayad markaasi aada u xiiso badan dabcan weligaa miyaad aragtay markii aad dabcan qof wax ka codsanayso ama aad ka doonayso dabcan markaad rabay inaad markaasi hadal wanaagsan kula hadasho aad kala hortimaado afxumo waa tahay dabcan way noo soo socotaa dabcan way imaan doontaa dabcan qeybaha barnaamijka kusoo qaadan doonaa dhegeystayaal qad ku jiraan soo dhaweyna ka horumarinaya halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum waa ta walaal soo dhawo adigoo ku bilaabay magaca xaafad naga soo wacayso waa tahay soo dhawow waa tahay gudagal cosdigaaga waa tahay waktiga hadduu noo saamaxo dabcan uu ku sidi doonaa haddii waktigu noo saamixo waayo naga raliho qeybihiida marka barnaamijka ayaan kusii shaqeynaa balse waxaan jecelna soo qabto dabcan waxaan soo qabanaya markaa dhankaasi haddaan aado dabcan waa tahay waxaan soo qabanaya markaan dhankaasi riwaayadaha waxaan soo qabanaya markaasi riwaayad aada u xiiso badan oo markaasi uu jilayo markaasi ninka loo yaqaan dabcan aada u caan ka baxay culisow ayaa soo qabanaya ka bogasho wacan ayaan leeyahay asxaabta
kownaga siiniyo basaa noo baxdaniyo badar camal ee basadaan u baxda wallaahi shid dartiis ay waa ku salaam waa kaa qaad mudane maxaa rabtay qofkii kabriida rabaano kibriid muxuu ahay taraq waaye meeqaa aa gadaa daraqa soddoshan aan gadnaa ay isi meeqax baa kuusoo qabtaa ama alxabala hal xaba haye
qoftan inaan ku yaaco wallaa maanta saa dala ma aanaan ku dhaha shiida kownaga siiniyo waa kanaa qofkii mid kale keenno mid kale xabad laada Ah, habad kale kusoo daro keen saabuunta adi laba bil waa dharaa lagu dhaqaatan aa garabta adi desanka waa ii gasho wallahi En, okay waa mahadsan tahay okay eh, waxa- mid kalena waa rabi lahaa daayaysid hoo lacagtaada horta marka hore En, lacagtan iga qabo xabad kale kusoo daro qofka kaneeca nag naga xabad dhigtay saddexaada Ah, hay keen.
hay
roodkan isoo qabo intay boojeysan tahay maanta tan istaagaa ka cunaa ku dhaha wallahi afar maalin lama qadin waa kana Ah, waa mahadsantahay oo lacagtaada Eh, thank you ayaan sii baxayaa oo maanta qo- wallaahi bilahi rooti biyo la-aan haddaan toddoba xabo cunin ey aa ku dhaha ku maana maanta waa ii gashay wah dhaha wallahi.
wah wah qafka maxaasidka ah waaba dhaafin telefoonka waa iska dhaafin base base kaale telefoonka hilmaamte waa kan telefoonkaada ka tagta kaale Eh, base kee waa kaas kee waa base telefoonka ka tagta kaas? yaa Awo. yaa rootiga maad ka samraa iyo saabuuntan mise telefoonkan doontaa habartaa buufkeed qofee igu wareeji
waa tahay en dabcan eh, ka bogasho wacan dabcan rajeyn aad ka bogateen en wad markaasi ku saabsan em, dabcan en eh, marka en waxaan markaasi aadaya dhankaasi oo wicitaanka ayan aadaya isla badan ee qadka kusoo buxo dhegeystayaal qad ku jiraan sinaya halo asalaamu calaykum halo halo walaal soo dhawow adigoo ku bilaabay magaca xaafadda naga soo wacayso waa tahay barnaamijku waa la socotaa dabcan dhegsaas waxaad moodaa inuusan dabcan barnaamijka la socon ee dib usoo laba ayaan leeyahay si aad barnaamijka uga qayb qaato waaga saaxiibayaal aan galab wanaagsan galab cuddoon ayaan hawada ingalinahay qaybihii hore aan barnaamijkan war ku weydiray saacad ku jira aan soo dhaweynaya hallo asalaamu calaykum
salaam waraxmaa walaalkay galad waa siyaax sawirtacay
waata siyaax een, soo dhawow een, galab wanaagsan ayaan ku leeyahay galab cuddoon een, dabcan een, soo dhawow een, barnaamijka maxaa ugu soo gashay galabta
ee walaalkay barnaamijka waa la socdaa sida quruxda badan oo aad u horkacaysan waan kaaga mahadcelinayaa adigii firsada yaqaanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba galab wanaagsan aan leeyahay een, dabcan dhiisala badan waxaa arkaya dabcan een, siyaax kusoo codsanaya oo dhahaya dabcan waxaan doonaynaa markaasi een, siyaaxay noo soo dayeyso gabayo ee gaarada dabcan markaasi aan hore uga baranay dabcan warjeenaya codsiyasha dhegeystayaasha u fuli doonto
ee walaalkay waxaa maqlaya dabcan abwaarada iyo wixii lamida malaha waxaa la dhihi karaa galabta abwaankalaa jira dabcan waxaan malaynayaa abwaanadu adiga weyo dhan kale ma jiro markaasi adiga dhankaaga ay usoo jeeday markaas dabcan oraahdo
walaa galabaa joogay bilaashaa la iskuga dhatirayaaye
waa tahay dabcan anugu abwaanidada dhankaasi kuma fiicna laakiinse markan aad noo abwaana dabcan rajeynaya
ee waa mahadsantahay walaalkay mar kale iyo mar kale dhegeystayaashii adigaba galo wanaagsan aa idin leeyahay ee sida quruxda badantay oo barnaamijka aad u horkacayso iyaguna ay kaga qayb qaadanayaan oo sida mahadcelinaya ee waxaan jeclahay barnaamijka inaad kaga qayb qaatod gabay gabaygaas oo dabcan meelo badan taabeynaya taabanaya dadka af soomaaliga sida fiican u yaqaana dadka suugayaankaana ay fahmi karaan meelaha uu ka hadlayo iyo islamarka meelaha uu taabanayo
een, dabcan een, gabayga markaasi muxuu ku saabsan yahay siyaax
ee waa mahadsantahay walaalkay gabaygan ee abwaankiisa qoray dabcan wuxuu kaga gol lahaa asaga iyo markaas caalamka oo kale inay sheeko wadaageen ama ay sheekeysteen waa tahay waa tahay dabcan inay markaa waankii soo qoray gabaygaani een, dabcan inuu markaasi kaga hadlayo inay isaga calankii wada sheekaysteen
ha ha sidaas uu kala jeeday waa tahay dabcan gudagal gabayga
xalay goor dambay gelin dhaxaa tahay indhihii iskeliyoo galalaati dhacay baa la gelgelay albaabkii garaac baana loogu daray
waa soo tahay gudub qofkii eri ruuxaanan garanay gudihii usoo dhaaf mar is eri waa gashaa si dumar oo gadaafaysa timihii mhm marna eri waa gamaan farasoo wuxuu geenyo ugubo isgodayso weeyaan mhm marna eri gocumaalo aaro lagu gana gabuuno gondolaabsay weeyaan mhm marna eri nin geestiya weligiis aan godad gelin garyaqaan cadaadii garacsaaday weeyaan mhm ruuxii arag bashiirow inaan gabadhacyeeyo hadba aan jidaar jafaayo iga guurto taladii mhm
wiiri gooh abwaanlow anigu gaan faraan ahay go' buluugahaan ahay astaan gobonimaan ahay astaan xidigiya waxaan ahay shindhiisley calamada gayigayaan markii lay garab jiro midka gooniyaan ahay soomaali baan u ahay gaar
mhm
geeska afrikaan ahay soomaali baan u ahay gaar kuma imaan gisliya dheen
mhm xilligii gumaystuhu nacgumaarka igu waday mhm isticmaalsho gobol iyo goobooyin iga waday mhm raggii ii guntadayoo golxaskiyo tuuryada igu dhiciyey gudunada gabdhihii garayskiyo gambadii guntinada dhagahoodii ii gaday waxay galeen dad aqaro mhm in yaroo gabuudo gabax taagan baa nool
waa tahay
afartaas sidaan ahay gad kaleeto uga gudub waa tahay soomaalida tanna waxbaan u sheegayaa wada goor yeerkaa
waa tahay waa tahay beelaan gambiyey wada gowrac kufaanka waa tahay iskudiga laweyntan gobonimada waxay tahay weli maysan garanayna geeraashi geeraarshihii oo gunta waxaa tidhaahdaa gobonimadu hoggaan weeye gaadiid hayina weeye aqal wada qorxaan weeye gobol iyo degaan weeye golo loo dhan yahay weeye mhm
gobonimo sidaas weeye waa tahay
malaa intaasan kaalena kusoo afeero dabcan dhegeystayaashii kale oo dabcan qadka soo buuxdhaarsinay ama jaalina barnaamijka qayb qaata ama jaalena inta badan inaan qadka ka isleeyo balse gala wanaagsanaa kuleeyahay galab barnaamij aada u qurux badanaa horkacaysaa dabcan siyaax dabcan waxaad galabtaan soo diyaarisay gabay oo markaas dabcan dhegeystayaasha iyo dabcan anagu baan la qeyroonay oo markaasi een astaan gobanimo markii dabcan waxaan ka fahmaba markii kuwa kale la garab sulo gaar baan ka aho soomaali baan u gaarahay dabcan waa gabay markaasi aad aada loogu soo taxadiro dabcan abwaanka qorayna siyax ayaa dabcan rajinaya aan waa la dareemi karaayo calanka buluuga ay markii calamo badan la feersuro inuu ka muuqanayo hadii runta la isku sheego waa tahay dabcan gaar buu ka yaho xidigta marka dabcan waa tilmaanto oo markaasi waxaad gabaygu markaas calanka uu ku saabsan yahay
ha ha kan xidigii waxaan ahay shangeesley waa tahay dabcan aada umacsan tahay n waa kaaga marka maqan dhalinta soo ka dhalinta soo kaceysa ku oranayaa sida calankaas loogu loogu dhibaatoodo ama dhibka badan loo soo maray ee ha ku ciyaarnana tiimka dhab oo soo koray dabcan waa markaasi calan laga soo taxadiro markaasi meesha bilaash looma shirin waxaa lagu suray n halgan adag Haa, gab- waxaa la leeyahay ee, dabcan ee,
waa tahay
raggii ii guntaday oo galxafkii tuuryada igu dhiciyey gudinada gabdhihii garaskii iyo gambadii guntiinada dhagahoodi ii gaday waxay galeen dad afaro
waa tahay
oo meelaan laga soo laabanayn marka waxaa leeyahay dhegeystayaasha intii maqlaysa ee dabcan gabaygaanay dhalintooda quseeyaaye kala calankaa la ilaaliyo siyaa loogu ciyaarayay maalmihii ugu dambeeyay
waa tahay aada mahadsan tahay waan kaga mahadcelinaya siyaax n dabcan sida wacana markaasi barnaamijka aad uga qeyb qaadatay dabcan siyaax galabta n dabcan waa rajiyan dhegeystayaasha codsaday markaasi ay ka bogteen gabayga markaasi noo soo diyaarisay dabcan ku saabsanaa calanka oo markaasi oo ajindihiisu ahaa in la ilaaliyo calanka dabcanna ay meelo badan sariiro markaasi kamida gabayga ay ku sheegtay markaasina gabayga uu dabcan taabanaya calanka n sidoo hore u sheegtaba dabcan markii caalamada la dul suraba gaar buu ka yahay dabcan n aad baa santan uga mahad celin si wacan barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystayaal xiga aan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum
Ayaan sanaan.
walaal soo dhawow adigoo ku bilaabay magaca xaafadda naga soo wacayso halo halo n dabcan dhegeysahaasina qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib usoo laba ayaan leeyahay n si aad markaasi barnaamijka uga qayb qaadato markaa dhankaasi waxaan aadayaa n dhankaasi riwaayadaha ayaan jecel inaan aado n madadaalada ku saabsan waxaan soo qabanayaa dabcan waa markaasi n ru- n riwaayad markaasi ay markaasi ayaan soo qabanayaa ka bogsho waca ay- ayaan leeyahay saxaabta
waxaad ku samaysay muxuu haddaa anaga nagu sameeyey war maxaan ku sameeyey inaad argaran maayee haddaba iga xad xadhi maayo waa kii ninkuu dhaha kala xadhina
war walaalow ka cali suule walaaliya waxaa ka bax ila mari war ma saasaa dala daba taagnaanaysa saasaa kula daba taagnaanaya inaad exhibit hanala daba war socon war ninku mee maxaa maqlays muxuu yidhi afar iyo labaatan ka saacadood haddaan idin kala waayo iska jira anigu waxaan ka markhaati kacay inaadir markaan ku yidhi ma ogeyn igu yidhi maadaan ogeyn ayaan inaadir iska yidhi waan ogaa ama annaga haddaa madfac nagu soo jahaynaysaa haddaama naga naga dhab soodiga ninki maqlaayay ina mari ina mari halkaa inaga reeb war bal yaa ilaahay yaqaan ina mari annagaa naqaane ilaahay bilaahi waa kula soo war ina doonta mari niyo
war yahay haddaba gurigaa gelaya gurigu waa gurigayga xaafadda hayandama ina mari waayo dee xaggaad ilaahayna mari waryaa gurigaaga iska soo seexo hadhow aan isu nimaadnay war niyo meel kaloo la seexdaa ma jirta ina mari liyo inaadir basaasaa ii daba taagnaanaysa oo xagaa ku hadha maxaan reerka ku idhaahdaa mooje waxaa doonta ku dhobal ina mari xaggaad isu soo taagtaa cadibaadan ilaahay xagga xaggaad la isu soo soo taagaysaa niyo adibaadna maahe waa iska caadi inaadir maad iska joogto may xagga la jooga iyo waa la tayliyo Iyo waa la soo mar almariyahaygi baa sitaa dee bal halla qabsanayna siide aad isla tarfataraarinaysa dee bal maxaa istirfaxaysa inaad bal imika maxaanu samaynay dee maxay soo xafada garaac dabeedna dee waa ninkii guriga lahaa miyaana seexanayn dee anba hadda maanaa soo jeedaya halkaas aan adigu ina mari saad ilaa waa arrintu waa socotaa
yaa ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaan dee nagaan taqa laa ilaaha illa allah muhammad rasuul maad naga hadhi haddaad taqaan arniyo suxul xaba ma heshaa
لا انا احبك كلام وحنيو ابو هذه كيفاه بسم الله الرحمن الرحيم أبو حين كنت أخراني هو بلايا دخلونا لا طبعا قابه لو شي بلايا دي شي ابو هو ما ما عارف يا انت ويس اصلا ايا ما تجي يور والد ايش كيف تشوك الخاطر يقول لي انقليه يا اه يا ايش كتشوك اه وياه فرنيه انك يتعانك هو محيل ايا عليه هدي لو يقول ماذا لو يقول وقبديدي اه يا في والله واريا يلي والله فراي لا هو ولا waxaan abaalku istaxna meel laga soo raacay waa khamrigu cabaa dib looga tag looga tag tag wariyaahe hawa balaayada la daba dhigay waa xaggaad noo riidaysa joog hadda maxaa yaa kuu sheegay waar balaayaa naloo sheegay naga maa waa waalaya abe waxbaan haystee warwadu qadiifad loo keenay walaalwaxaan ku warrami doona war soo dig soo dig wayaalehe war wixan waalada ninkay ku soo wuxuusna ahaa Hee, awo- maya waan gelaya anaa ku warramaye qadiifad yar baa halkan noo stationkanaan galay ee iska tagamay halkan waaya waryaa miyaad ilaah ka baqay miyaad ilaah ka baqay Ee, dib waa ku- maana kugu dhuftay miyaan la odhan sidaa isku ahaada markaa macal macal gurigaygama sidaasaan nagu dee ahaan haddaa xagaan u qabanna iminka gabadhi way yaabta dee hadday dee weyn oo tira warra maxamed iska bafurto waariyaahe Ee.
waariyaahe dee maya waa mid gargarba yalow Yar- yalow yar- maydha yar- ninka la- haa walaal walaal leh war waxba dhigi mayna inaad rur naga bax waan maxaan u baxaynaa yaad isla warwaraysa
hadba intixaankan aan soo doontinay u eeg busta ma haysa fuste ma haysaa waxdee aynu uwalni
awal la barra meydaan keen waa dhigaa kaaga walaal waryahay waryahay maxaa igu kaagi jiray maxaa lagu kaa dhajiyey makii bay igu kaagi jiray dee soodigii ogaama ilaa mihale wuxuu yidhi la wada socdo wada socda da wanaga wada socda haa walaal aabo iska orda bal anaa idin warrami iska doona hordaada anaa idin warrami iska doona horda iska horda hawl baanu haysanaa anagu
n waa hagaag saaxiibayaal ee dabcan da ruwaadinta ka soo laabano dabcan ee rooyinka aadka u xiisaha badan oo markaasi qaadinaan een markaasi majlisa ee masaajiliisasha een caa- caanka baxay een sooran iyo juwan markaasi een dabcan een ahayd ruwaad aad u xiisa badan inta naga soo gudbo saaxiibayaal waxaan aadaya markaas dhankaas wicitaanka ayaan u jaleecayaa isla badan wicitaan soo qadka taleefonka soo buux dhaafinaya dhegeystayaal qadku jiraalo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله سيدي عبد الله بركة وصورة صورة waa tahay soo dhawow
عبد الله وصورة العصر waa tahay gudagala codsigaaga
waxaa walaalay heysiinka xafiisyada walaal
waa tahay dabcan ood mahadsan tahay haddii waqtigu noo saamaxaana waan kuu ciyaari doonaa ee markaasi een saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada inga leenahay qaybihii dambe barnaamijkan waan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan markaasi fariin iyo weliba wicitaan soo diraya barnaamijka la doonaya ka qayb qaataan marka dhinkaas haddaan usii u jaleeco een een fariiraha een fariinaha een dhegeystayaal wuxuu leeyahay, asalaamu calaykum een nameku waa ugbaad aragsan oo joogta leedahay xaafadda een galow een wallaahi dabcan waa cajiib leedahay gabayga aad markaasi ku looqeysay abwaanad qoran markaasi waan u mahad celinayaa ay leedahay cosi heestii nibco habi dabcan waa rajeynaya dabcan markaasi u ciyaari doono dooqaaga haddii waqtigu noo saamanay saaqad ku jira aan soo dhaweynaya hallo asalaamu calaykum wa waa tahay soo dhawow adiga oo ku bilaabmagaya xaafadda naga soo wacayso deeq intaa naga soo wacaysaa waa tahay deeqoo galab wanaagsan ayaan kuley sida barnamijka loo dhegeysanaya gudin labe waa tahay gudagal barnaamijka la socoto dabcan galabta maxaa nagu soo tala gashay barnaamijka dabcan dhegeysahaasina waxaad moodaan barnaamijka la socon dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijku waa barnaamijkii murti iyo madadaale oo gal walbo sabdi aad ka dhegeysataan radio acdaado sideetan iyo sodon dhibic shan magahartis saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada ingalinahay qeybihii dambe barnaamijkana waan ku guda jirnaa dabcan waxaan jecelahay dhankaasi oo fariimaha inaan kusii socdo bal intaan aadin fariimaha waxaa soo qabanayaa geerar markaasi la magac baxay loo yaqaano fargeeda markaasi abwaanad loo yaqaano markaasi abwaanad hodan sheekh cumar hodan wiilo lagu magacaabo ayaan soo qabanayaa goreerkan oo dabcan aada u taabanaya markaasi ragga kaga hadlaya khaladaadka markaasi ka dhaca ayaan soo qabanayaa dabcan ka bogasho wacan ayaan leeyahay dhegeystayaasha
ciise la yiraahdo gugii labada kun iyo lix iyo isagoo ka gaabsaday muddaa goox xun ii baxay hurdogalow masiin gacalkayow guud ahaan xalay ee fikir iga dhex guuxayay baan diiday gogashiiya markaan gama iraahdaba waxbay gocotay laabtay ee naftu goohday oo guuxdayo gubatay ciilkii ka gal eed ismaan lihi raggoo gibi cambaaray ee gariif igama aha koox quro gooni ugu miis ee inaan wada garaafeeyo idil ma aha goolkeeya gudbin maayo erey guux dhalshiyo godab xumaaneede balgudooma xaajiyo gorfayn baan gudbinayaay godkaas waan afeeftee haddaan gudub usii dhaafo oon ararta aan gana jariyo gaafa dulucdayda hooyada gasiin ay cuntiyo gogolba aan haysan oo gebi bannaan taagan oo hoorsan gacanteeda gelin weliba ooyeyso oo gubatay oo oontay oo abaydin gaajoonayana hayse gacantiisa saygii gambada saartay uu gabash xaqeediiba oo daanku uu geegsan yahay taadna gelinayo ayuunbaan ka gaabsani la ahay gubasho awgeeda kufsigaan ka geeraarayaa nimanku geystaani
waa hagaag dabcan waxaa rajeynaya aad ka bogateen reerkaasi soo diyaarisay abwaan hodan sheekh cumar hodan wiilo lagu magacaabo markaasi abwaanada oo markaasi caana markaasi qaadaysay amaba tirinaysay geeraar lagu magacaabo markaasi gafrageed dabcan intaasna usoo gudbo dhankaasi fariimaha ayaan u jellay caligasan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa firax social runtii celedahay walaashay si ah waad mahadsan tahay dabcan aniguna dhankayga waan uga baaqayaa dhammaan dhalinyarada een soomaaliyeed inay ilaaliyaan calankeena ilaa hadhowray leeda calankeena soomaaliya dabcan waxaan soo qaban marka dhankaasi oo kalimaha suugaanta in aadi waxaan soo qabanayaa dhankaasi markaan waxaan soo qabanayaa dhaanto ayaan soo qabanayaa waa dhaantada markaasi uu markaasi qaado cabdi dhaanto ayaan soo qabanaya dhiis waxaan leeyahay ka bogasho wacan waa saaxiibayaal intaas jecelaana kusoo gabagabay barnaamijkii murti iyo madadaalo oo in sujeedinaya lana socodsiinaya aniga oo galad maxamed ibraahim dhanka farsamada ii fadhiyo saaxiibkii xasan maxamed axmed xasan khasaaro intaa barnaamijka amlaacin ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xaanaqaadkii hore dirka igu dartay anigoon heella tumin miyaan hooyaan karaa